bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawadeedii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa habeennimo isniin ah oo ay talaado soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha shanaad mey sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo maanta furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya si adagna kaga hadlay arrimo oo ay ugu horeeyaan amniga dalka dagaalka ka dhan al-shabaab iyo weliba heshiisyadii dhowaan ay gaareen golaha wadatashiga qaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlayo ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale qodobadaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo mas-uuliyiin kale oo xoray dalka xilal kaga soo qabtay oo si adag kaga hadlay go-aankii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran iskuna maandhaafay bayaano kala duwan oo ay soo saareen ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale caawa dhegaysan doontaan oo aanu wareegga wararka idinkugu soo gudbin doonaa hadduu rabiidmo banaanbax lagu taageerayo dib u doorashada madaxweynaha turkiga oo maanta ka dhacday fagaaro ku yaala talada daljirka daasoon ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka qaybgalay caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doono wararkii ugu dambeeyey faahfaahino laga helayo dagaal ka dhacay degmada diinsoor iyo khasaaraha kala duwan isugu jira dhimashada ee dhaawaca leh ee ka dhashay dagaalkaasi si lamid ah waxaan idiin soo gudbin doonaa oo aad wareegga wararka dalsan caawa ku dhegaysan doontaan dad lagala wareegay dhul ka soo horjeedo xerada turkinsom oo dowladda federaalka ee soomaaliya ka codsaday in dib loogu soo celiyo dhulkooda caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi waxay nagu soo kordha ayaanu wareegga wararka dalsan caawa idinkugu soo baahin doonaa farsamadu waa axmed jaaja mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
wagaag habe wanaagsan ayaanu idi leenahay meel walba oo aad joogtaan saaxiibayaal raadiyaha darsan magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan mujada hirka dhilkeedu yahay ko iyo sagaashan dhibic shan megahertz qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu caawa u gudageli doonaa meel walba oo aad joogtaan waxaanu idi leenahay saaxiibayaal habe wacan wanaagsan haddii aan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta ka hor hadlay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya isaga oo furayay kalfadhiga saddexaad ee mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbada halkaasi ka jeediyey ayaa waxauu ka hadlay dhowr arrin oo ay ugu muhiimsanaayeen arrimaha siyaasadda waddanka arrimaha amniga iyo weliba arrimaha dinacafinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii ugu horeysay hadalkiisa waxa uu kaga hadlay walaaca qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanku ay ka qabaan go-aano dhowaan ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadanaa wax kabeddelka qaabdhismeedka dowladdu ay ku dhisan tahay iyo mudaxileedka ama muda- mudaxilheynta hay-adaha dowladda madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in golaha wadatashiga qaran ay gaareen heshiis siyaasadeed heshiis kastana uu u baahan yahay in la mariyo sharciga iyo dastuurka si markaasi dalka loogu dhaqo waxa uu sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mar uu sii hadlayay uu carabka ku dhuftay in heshiisyadii ka soo baxay ee golaha wadatashiga qaran ay yihiin wax loo arkay in ay xal u yihiin dalka iyo dadka soomaaliyeed isagoo siyaasiyiinta soomaaliyeedna ugu baaqay in aanay markaasi eegin danahooda gaarka ah siduu yidhi madaxweyne xasan sheekh sidoo kale madaxweynuhu waxauu ka hadlay dagaalka ka dhana shabaab waxa uu carabka ku dhuftay inay muhiim ay tahay in dagaalka shabaab aanan laga dhex raadin dan siyaasadeed siduu yidhi waa kan madaxweyne xasan sheekh uu ka hadlaya
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaanada sharafta leh marti sharafta nooga timiday dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal ugu horreyntii waxaan u mahad celinayaa alla subxaanahu wa tacaala ee inoogu nimceeyey in aan isugu si nabada isugu nimaado madashan maanta aan ku furayno kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo aan ku gudanayno waajibkeeni dastuuriga ahaa ee uuna faraya dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya marka xigta waxaan doonayaa in aan si rasmi ah idinkugu bogaadiyo xilgudashadii xeerdejintii ee kalfadhigii labaad ee aad horay u soo qabateen kaas oo si taariikhi ah aad ku ansixiseen kow iyo toban sharci oo aan horay kalfadhiyadeenii aan u dhicin sharciyadaas oo dhammaantood kow iyo tobankaas sharci oo muhiim u ahaa fulinta danaha qaranka sida adkaynta amniga korin- kor- korris- korsiimaha dhaqaalaha iyo soo celinta hagaajinta adeegyada aasaasiga ah ee shacabka oo uu ugu horeeyo aqoonsiga qaranka sidoo kale waxaan idinku bogaadinayaa dhisidda guddiyada baarlamaaniga ah ee u xilsaaran dib u eegista la socodka hirgelinta dastuurka iyo ansixinta xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo dhaqa- dhaqangelinta dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kuwaas oo hormuud u ah dadaalka dhammaystirka dib u eegista dastuurka walaalayaal dastuurkeenna muddo dheer ayuu ku meel gaar ahaa oo aad garanaysaan intaana isku daya ayaa socday oo lagu dhaqangelin la rabay in lagu dhaqangeliyo dastuurka hase yeeshee nooma ayan suuroobin waxaan rabaa asbaabaha ay noogu suurogeli weyday inaan dib u eegis ku samayno haddii aan nahay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo qaybta ugu muhiimsan ee maxaan ku dhaqa dib u eegista dastuurku ay saaran tahay iyadoo ay tahay ajando qaran asbaabihii hore noogu suurto gelin waayey in dastuurka uu noo dhaqan galo iyo waddooyinkii aan horay u marnay ee noo suurto gelin waayey in dastuurka uu noo dhaqan galo oo dib- noo dhammaado markan waa inaan ka leexannaa markan waa inaan waddadii wadda aan ahayn oo cusub oo noo suurtogeli karta inaan gaarno in dastuurka uu ansaxo inaan qaadno weeye walaalayaal dastuurna looma samayn kara dastuurka waa inaan annaga samaysanaa kow sidaas daraaddeed waxaan ku dardaarmayaa oo dardaaran waaye aragnimo ku salaysan ay tahay dastuurka yaan mashruuc laga dhigin yaan loo raadinin kaalmo ajnabi ah yaan lala aadin dalka dibaddiisa si looga soo shaqeeyo dastuurka dalkan iyo dadkaana iskale xoolaheennu hadday yar yihiin xoolaheenna aan ku samaynayna dalkeennu haddii duruufihiisu adag yihiin waa dastuurkiisii dalkeenna dhexdiisaan ku samaynayna maalin walba meeshii ay duruuftu noo saamaxaysa aan tagno degme hebel gobol hebel dowlad goboleed hebel caa- meeshii aan doonno markaa isdhaano deganaanshihii ayaad muddada kooban ee laga shaqaynayo waraaqaha dastuurka lagu qabanao laakiin haddii aan mashruuc ka dhigano oo muhiimadda aan u baxayna ay noqoto waa ku soo nasanayaa waa intii hore ogaaday meeshii aan kusoo dhammaa jirnay ayaan kusoo dhammaanaynaa taasi waa iga dardaaran iyo maxaan ku idhaha coodsi hadal jeedintayda furitaanka kalsa- kalfadhiga saddexaad waxaan ku dul istaagayaa arrimo ay ugu muhiimsan yihiin amniga qaabaynta nidaamka siyaasadda iyo dhammaystirka arrimaha masiiriga u ah dowlad dhisidda dalkeenna iyo horumarinta iyo horumar- horumarrada laga sameeyey dhaqaalaha iyo kobcintiisa kow amniga walaalayaal markii xilka naloo doortay dhammaanteen ee, bishii sanadkii laba kun iyo labaatan iyo labo amniga dalka wuxuu ku sugnaa xaalad aada u murugsan waxaan durbadiiba qaadannay tallaabooyin dhiig joojin ah iyo kuwo ku salaysan istaraatiijiyada mustaqbalka dhow iyo midda fog maanta oo aan xilka hayn muddo sannad ah waxaan ku guulaysannay inaan xaalad xaalad midii hore ka duwan oo ka muuqaal wanaagsan oo laguna su- laguna faani karo inaan suurto gelinno waxaan dib u habaynay ciidamada waxaan dib u soo celinay kala dambayntoodii iyo wada shaqayntoodii qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida waxaan ka fogeynay oo aan ka saarnay ciidamada qalabka sida inay ku milmaan siyaasadda oo aanay sanadka aan joognay aanay dhicin dadaalladaas iyo kuwo kaleba waxay inoo sahleen in howlgallada dib u hanashada amniga dalka iyo ciribtirka khawaarijta al-shabaab laga soo hooyo guulo waaweyn oo wax ku ool ah waxaan dib loo hantay gacanta ge- ga- waxaa dib u hantay gacanta geesiyaasha ciidanka qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed soo galay dhul aad u ballaaran oo muddo toban sano ka badan ay ka talinayeen khawaarijta al-shabaab goordhow waxaa dib u bilaabanaya wejigii labaad ee howlgalladaas kaasi oo noqonaya midka lagu soo afjaraya jiritaanka khawaarijta al-shabaab haddii alla- haddii alla idmo khawaarijta al-shabaab waa cudur daawadiisu ay tahay in la dabar gooyo oo keli ah dowladda aan anigu hogaami madaxweynaha ka ahay oo aad adigu ii doorateen waxaa go'aan iga ah in la cirib tiro al-shabaab loogu galo goob kasta iyo god kasta oo ay ku jiraan meel kasta oo dalka ka mida uu ku yaallo waxaan aaminsanahay in dada- in dagaalkoodu yahay waajib diini ah oo saaran qof kasta oo muslim ah oo soomaali ah annagoo aragtidaas ka duulayna ayaan abaabulnay culamaa'u diinka soomaaliyeed waxayna si geesinimo leh uga soo horjeesteen oo una soo saareen fatwo caddaynaysa khawaarijta al-shabaab iyo waxyihiin istaraatiijiyada cusub walaalayaal ee aan shabaab la dagaalankeeda u dejinay qarsoodi ma aha horena waan u sheegnay shabaab military ahaanaa loola dirirayaa shabaab ideoloji ahaan iyo fikir ahaanaa loola dirirayaa laanna diintii naga afduubeen inaan diinta tuuge khaa'imiina oo maafiya inay yihiin oo maro ama teendho diinta magaca diinta islaamka hugsada inay yihiin diin- inaan teendhada ama diri- go- ma- marada ay hugsadeen aan ka fiidno oo shacabka soomaaliyeed ay arkaan aad ayaan ugu bogaadinaa culimmada soomaaliyeed inay arrintaasi ay ka qaateen qayb aad iyo aad u muhiima al-shabaab waxay ku gafanoobeen oo ay ku weynaadeen oo ay ku bulaan ay nagu dileen oo ay nagu dulleeyeen dhaqaalaha aan leennahay annagu xoolaheenna dhaqaalaheenna aan leennahay dadkeenna mar ay yidhaahdeen waa zakaa zakaa lagaa rabaa oo qasab ah mar ay yimaade ay yidhaahdaan tabarucaadka jihaadka lagaa rabaa mar ay yidhaahdeen muxuu ah, qaaraana lagaa rabaa si kasta oo ay xoolo uga qaadi karaan ay uga qaadeen waxaa intaa ka daran si dadka ay nolol hoose ugu noolaadaan cabsina ugu noolaadaan inay tacbadaanna waa u diideen xoolihii noolaayna waa kuwa sanadba saddex jeer afar jeer kasii quusanaya oo ka wata nimanku niman sidaas ah oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ku hayay ayay ahayd kuwa magaalooyinka joogana in ay qarxiyaan oy dilaan kuwa baadiyaha joogana inay xoolaha ka gurtaan iyo kuwa magaalada jooga intaba saddexda weji ee dagaal intaba dadka soomaaliyeed iyo dowladoodu horumar la taaban kara ayay maanta ka sameeyeen waxaa sidoo kale taageero iyo garab istaag uga raadsanay cid kasta oo nala garab istaagi karta dagaalka xaqa ah ee aan ugu jirno inaan khawaarijta dalka ka ciribtirno arxan la-aantooda waxaan rabaa inaan labada gole ee baarlamaanka sharafta leh hortiisa hoosta uga xariiqo in dagaalka al-shabaab uusan ahayn mid dana siyaasadeed laga leeyahay ama ajado siyaasadeed oo dhow iyo mid fog intaba mid laga leeyahay inaanu ahayn dhiigga iyo amniga shacabka soomaaliyeed ma aha mid siyaasad iyo gordor- gorgortankeeduba ka furan yahay sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahay inay waajib tahay in laga fogaado isqabqabsi kasta oo siyaasadeed oo fursad looga mashquula u abuuri kara khawaarijta haddii alla yidhahdo haddii aan intaasi uga gudbo dagaalka ku aad dagaalkeenna ku aadan eh, ciribtirka khawaarijta waxaan doonayaa in aan idinla wadaago shaqada baaxadda leh ee ka qabsoontay sugidda amniga caasimadda oo isbeddel badan laga dareemaya maanta welina ay wax u dhiman yihiin isbeddelkaas wuxuu ku yimiday dib u habaynta iyo dib u eegis lagu sameeyey hay-adaha amniga ee caasimadda ka howlgala iyo wada shaqayntooda waxaan sidoo kale la kordhiyey tirada ciidanka ee sugaya amniga caasimadda kuwaas oo qaatay tababar ciidan oo sarreeya lehna anshax wanaagsan oo ay kula dhaqmaan shacabka ay ilaalinayaan sharaftooda iyo badqab- badqabkoodaba sidoo kale dhismaha iyo tayeynta ciidanka ayaan sii laba jibbaarnay waxaa inoo suurto gashay qaar ka mida saaxiibada caalamka inaan kaal- inay nagu kaalmeeyaan inaan inaan dhisanno ciidankii qaabaysnaa ee dadka soomaaliyeed oo dhan ka koobnaa ciidamada maanta dowladdu ay dhistay ama ay dhismahooda ku jirto tiradooda kordhinayso si ay ula wareegaan amniga dalka bisha disembar laba kun iyo labaatan iyo afar walaalayaal in badan ayaan danaheenna oo uu ugu horeeya amnigeenna aan aad iyo aad ugu tiirsanaanay kaalmada caalamka waa ka mahad celinaynaa caalamka kaalmada uu noogu fidiyey inaan helno fursaddaas amniga lagu sugayo laakiin hadda waxaa la joogaa wakhtigii aan amnigeenna iyo taladiisa dalkeenna aan la wareeg- aan la wareegi lahayn oo ah markii ugu horrayso ayaduna dowladnimadeenna meesha ay kahana qaadi lahayd dal sovereigntiga ama gobnimada dalkeennuna maalintaas unbay unbay dhabtahay haddii alla yidhaahdo waxaa kaloon rabaa qodobka labaad dhammaystirka howlaha masiiriga ah ee dowlad dhisidda dalkeenna oo asaguna inaan geedisocod cusub ka galna ay tahay mudanayaal iyo marwooyin sida aad og tihiinba tan iyo markii la id- la ii doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaan guddoomiyey lix kulan oo golaha wadatashiga qaran oo ah madal lagu gorfeeyo heshiisiisa- heshiis siyaasadeedna looga gaaro arrimo badan oo masiiri u ah qarankeen horyaalla oo ugu horreeyaan federaaleynta dalka iyo ilaalinta wadajirka iyo midnimada dalka iyo dadka soomaaliyeed mahad ha ka gaarta alla subxaanahu wa tacaala kulamadii u qabsoomay golaha wadatashiga qaran waxaa ka soo baxay heshiisyo siyaasadeed oo tobankii sano ee lasoo dhaafay horay loo dhaqaaji waayey waxaa heshiis siyaasadeed laga gaaray arrimaha ay ka mid yihiin hannaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya astaynta awoodaha hay-adaha dowladeed ee heerarka kala duwan federaaleynta nidaamka garsoorka dalka federaaleynta arrimaha maaliyadda ee dalka qaabaynta amniga qaranka heshiisyadaas waa kuwo siyaasadeed oo ay dhici karto mararka qaar in golaha wadatashiga qaranka ku kala aragti duwanaayeen laftoodu muddo dhan hase yeeshee waxaan iskula waxaan la isku diidanayn in aan la isku colaadinayn qof ama hay-ad inay ka yeelan karto aragti gaar u ah iyada waxaana waajib ah aragtidaas gaar ku ah in laga dhegaysto lagalana fadhiisto lagalana doodo si loo gaaro wadar ogol hase yeeshee ee, waxa- waxaa ayadana muhiim ah in aragtidaasi aanay noqon dabar ku xiran dhammaystirka howlaha masiiriga ee dowlad dhiska gaar ahaan dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waa kala ra'yi duwanaan karnaa waana doodi karnaa waana muxuu ahay subxaan- laakiin marna waa inaysan ku noqonin dabar aan laga gudbi karin oo laga dhaqaaqi karin oo meeshaa lagu nagaanayo muddo kale oo aan la garanayn aan doodno aan isqabsanno laakiin marka u dambaysa mar walba waa inaan israacnaa oo aan eh, taladii dhinac u badinaa sida aad la socotaan mudanayaal iyo marwooyin dhismaha jamhuuriyadda saddexaad ee ka soo bilaabatay carta mahade ha ka gaarto walaalaheen reer jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geellaba eh saddex iyo labaatan sano ayaa ka soo wareegtay waqtigiis waqtigaas isagoo soo maray dhismaha dowladda- dowladdaas hanaqaadkeeda duruufo iyo marxalado kala duwan muddadaasi saddex iyo labaatanka sano ah talada dowladnimada waxay marba gacanta ugu jirtay siyaasi oday dhaqameed iyo ergo kooban oo dadka soomaaliyeed ka tirsan iyada oo mar kasta maqnayd kaalintii shacabka ama kaalintii muwaadinka soomaaliyeed oo ku lahay talada masiiriga ah ee ummadda iyo sida loo masalayo taas waxay keentay in dowladnimadeennu aanay u- aan u maareyn weyno sida dunida kale ay dowladnimadooda u maareeyaan sidoo kale xaaladdaasi waxay sababtay in dowladnimadeenna iyo dalkeennuba noqdaan kuwo ku nool cabsi argagax gargaar iyo kaalmo dibadda uga timaada ayadoo dalkeenna lagu sheego inuu yahay dal hodan ah oo alla subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay khayraad kala duwan oo aan la soo koobi karin si arrimahaas aan u soo shee- si arrimahaas aan soo sheegay looga gudbo waxaan u baahannahay inaan dib isu qiimayno oo aan guddoonsanno talo aan uga baxno han hubanti la'aanta ku hareeraysan guud ahaan mustaqbalkeenna gaar ahaan dowladnimadeenna isla markaasna aan gaarsiino dalkeenna iyo dadkeennuba inay ka baxaan gacan hoorsiga iyo faqriga una dhaqma una una dhaqaaqaan dhinaca horumarka iyo isku filnaanshaha iyo hodantinimada kuwaas oo ku iman kara in dalkeennu helo maalgelin gudaha ah iyo mid dibadda ahba kuwaasoo ku xiran in dowladnimadeennu tahay mid ku dhisan talada dadkeenna iyo sarraynta sharciga sidaa daraaddeed golaha wadatashiga qaran wuxuu gaaray go'aanno siyaasadeed oo bilow wanaagsan u ah tala u dhaxaysa dadka oo dhan golaha wadatashiga qaran wuxuu ku heshiiyey in la dhiso dowlad sharciyad leh ku dhisan rabitaanka shacabka soomaaliyeed oo qaadi karta himiladooda goluhu wuxuu isku raacay in talada loo celiyo muwaadiniinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo la siiyo fursad ay ku doortaan cidda ay ku aaminayaan dowladnimada ha noqoto heerka dowladaha hoose ee degaanada laga xoreeyey kuwa laga xoreeyey shabaab iyo kuwa laga xorayn doono khawaarijta mar dhow haddii aan la yidhaah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo hay-adaha dowladeed ee heer federaal haddii aan la yidhaah wuxuu isku raacay in jaanta la isla helo heer j- in jaanta la is- isla helaan heerarka kala duwan ee dowladeed ee kor- aan kor ku soo sheegay intaa waxaa dheer in goluhu ku talinayo in nidaamka xukun hogaamineed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya noqdo madaxtooyo oo gacan ka geysan kara in isqabqabsiga siyaasadeed ee horay loo soo arki jiray oo meesha ka gudbo walaalayaal taariikhdeenni haddaan dib u milicsanno kii markaan xukunka eh, xorriyadda qaadanay ilaa maanta aan joognahay marna nooma suuroobin inaan helno dowlad deggan oo dalka hadday tahay sagaalkii sano oo aan dimuqraadiyadda lahayn iyo hadday tahay carti wixii ka dambeeyey intii u dhaxaysay oo dee eh, muxuu ahay kacaankii iyo muddadii maxaanku rahday fududeed maba ayan jirin laakiin ra-iisul wasaare iyo madaxweyne kuwa dadka ugu saaxiibsan markay isu yimaadaan xataa marka dambe talada leanna powerka qaybsanaantiisa waa mushkaalka waxaa keenaya dalku inuu hal jiha yeesho oo baarlamentarian noqdo iyo inuu presidential noqdo wax u dhexeeyaan waa noo shaqayn waaye wixii noo shaqayn waaye inaan mar walba ku celcelinaane cabsi aan cabsanayno kala shaki aan annagu kala shakisannahay awgeed aan annagii dhammaay aan dabranaanno macquul maaha talaan soo jeedinay dalku inuu presidential noqdo laakiin waxaan rabaa inaan halkan ku xaqiijiyo oo baarlamanka iyo shacabka soomaaliyeed walwalka iyo maxaan ku idhaahdaa waxyaabaha ee, badan ee la dhexgeliyey ee la xidhiidha talada ee, ee, muxuu ahaay golaha ee, wadatashiga qaran inaan halkaa baxo walaalayaal sidaan hore hadalkayga ugu jirtay wax kasta oo la soo gaaray waa waa waa si- waa heshiis siyaasadeed waay oo golahaas ay soo gaareen laakiin heshiis siyaasadeed dalka laguma dhaqee dalka sharcigaa lagu dhaqaa qaanuunaa lagu dhaqaa dastuuraa lagu dhaqaa intaasina meesha ay ka soo baxaan manbaca u ah waa halkan waa golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labadiisa aqal waay sharci aan halkan soo marin dib u eegis dastuur aan halkan soo marin dastuur aan qodobadiisa halkan inta looga dooda aan la soo marsin dalka lagumana xukumi karo lagumana xukumi doono haddii aan la yidhaahdo waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay lahaadaan kalsooni talada mar walba waxaan leenahay shacabka ha u soo noqoto shacabka ha u soo noqoto meeshay ka bilaabato oo wakiiladii dadkii shacabku soo doorteen ee danahooda maalayay waa baarlamanka isaga lafsadiisa aanay ku ekaanayn oo inay ka sii baxdo oo ay shacabka iyo qaybaha kala duwan ee dalka iyo dadku meelaha ay degan yihiin taladu inay gaarto oo ra'yigooda ay ku darsadaan ay tahay waxaan rabaa walaalayaal go'aammada golaha aan sheegaya ay soo gaareen waa tallaabtii koowaad ee loo qaaday sahanka ama safarka kun kilomitir ah dhankiisa safarkii kunka kilomitir ahay maristiisa idinkaa laydinka sugayaa idintaalla haddii aan soo mari weynay safarada qaarkood dhowr iyo toban sano ama dhowr iyo labaatan sano markaan waxaan u baahannaha dhowr usbuuc iyo dhowr bilood inaan ku marna haddii aan la yidhaah waa ku kalsoonay waa hubaa inaad kari kartaan anaad yeeli kartaan heshiisyadaas waxaa u dhiman talada shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha dawliga ah oo matala shacabka soomaaliyeed oo uu ugu horeeyo baarlamanka federaalka ah ee maanta aan hortaaganahay ma jirto cid dadka soomaaliyeed ku xukumi karta xoog iyo dirqin soddon iyo saddex sano waxaan u joognaa ani waxay ahayd damac dad badan ku jiray dalka in xoog iyo darqin lagu xukumi karo waa lagu xukumi waaye inaan isku sii daynaahay macnama samaynayso dadka soomaaliyeed ayagaa la weydiinayaa talada qaabkii loo weydii lahay iyo wadiiqooyinkii lagu weydii lahayna waa noo dhis waa noo dhisan yihiin oo waan qabnaa marka dadka iyo xukunka xoog ku raadisii iyo muxuu ahaa meelo gaagaaban oo oo maxaan ku rahay luuq aan uga soo baxayaa iyo sheekadaas waxaan u malaynayaa waa nagu filan tahay guddoomiyaha golaha shacabka haddaata halkan wuxuu ka sheegay kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayaa doorasho u dambeysay dadka meeshaan joogaay in badan oo ka mid ah kadib ay dhasheen wakhtiga in badan oo ka mid ah oo aniga iyo odayaasha eh, saaxiibada ay ugu horeeyaanne waa joognay laakiin maanaan codayn lixdan iyo sagaalkii oo waxaa laga yaaba da'dii lagu codaynaa inaanan gaarin marka waa garan karnaa waddo noo falan oon raacno ma qabno eh waddo inaan falannaana laga rabaa waddo aan qaadno oo na geysa ceel biyo leh inaan falanno oo aan marno ayaana laga rabaa howl noo taallo waaye dadkay ugu horraysa u taallo oo mas-uuliyaddaas lagu aaminay kitaabka qur-aanka kariimkaana gacanta u saarayna waa idinka iyo annaga oo aadna sii ogolaateen amana doorateen amana aqbasheen oo xukuumadda ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiiraduna ay ku jiraan oo qaar ka mid ah ay labada xil isku hayaan oo halkan fadhiyaan sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan kula dardaarmo dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed hayaanka looga guurayo fadhiidnimada siyaasadeed ee dhismaha dowlad qaran dhisideeda dhismaha dowlad qaran yaan laga raadin dano siyaasadeed oo gaara iyo masaalix kale oo gaara balse ha lagu eego dareen u adeegaya dadaalka wadajirka ah ee dadkeenna iyo dalkeenna ugu dambayn waxaan ka codsanayaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya in inta uu ku guda jiro kalfadhigiisa saddexaad siiyo mudnaanta ugu sarraysa iskuna howlo dhammaystirka dib u eegista dastuurka qabyada ah ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isagoo ku salaynaya dabcan heshiisyada siyaasadeed ee aan soo gaarnay halkan ku- ku- ku falanqaynaya ee ku maxaankuraa furfuraya ee ku ansixinaya ku aqbalaya haddii alla yidhaahdo Ee, si fursad loo siiyo muwaadi- muwaadin kasta oo doonaya inuu taladiisa ku kordhiyo dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka iyo sidoo kale in baarlamaanka fed- federaalka ee soomaaliya uu siiyo hortebin siinta sharciyada kale ee muhiimka u ah xoojinta qaybaha kala duwan ee horumarinta dowlad dhisidda sida sharciga xafiiska hantidhowrka guud ee dowladda oo weli aan noo ansaxmin kalfadhigii horene laga gaari waayo haddaan intaas uga baxo arrimaha amniga iyo dowlad dhisidda aan u imaado dhaqaalaha mudan ayaan imarwooyin haddii aan u soo noqdo dhinaca dhaqaalaha waxaa howl wanaagsan laga qabtay dhammaystirka dayn cafinta dalkeenna oo furo u noqon doona
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa dhegeysateen sidaad maqlayseen waxaa ku nuunuucsada arrimaha amniga dalka diin cafinta iyo arrinta siyaasada wadanka gaar ahaan golaha wadatashiga qaran heshiiskii ugu dambeeyey oo ay meel mariyeen haddaba intaan ka bixin wararka la xiriira arrinta siyaasadda wadanka qaar ka mid ah mas-uuliyiin hore dalka xilal kaga soo qabtay ayaa si weyn kaga soo horjeestay ee go-aankii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee wax lagaga bedelay hogaanka siyaasadda wadanka iyadoo mas-uuliyiintaasina ay ugu horeeyaan madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaareyaal wadankan xil ka soo qabtay waxaana shakhsiyaadkaasi ka mid ah madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo war wadajir ah oo ay soo saareen shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladdii kumeel gaarkeeda ee soomaaliya xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya iyo madax kale ayaa oo uu ka mid yahay cabdiweli sheekh iyo weliba shariif sheekh axmed xubno kale oo- oo oo ay sidoo kale ku jiraan siyaasiyiin caan ah ayaa ka hor yimaaday shirkii madaxda wada- wadatashiga qaran warmurtiyeedkii ka soo baxay war-saxaafadeedkan oo ay si wadajira usoo saareen madaxdan ayaa waxaa lagu cadeeyey in qaar ka mid ah qodobada ay soo saareen golaha wadatashiga qaran ay yihiin kuwa baalmarsan shuruucda dalka u yaala iyo weliba awood qaybsiga siyaasadeed ee dalka soomaaliya ee hore lagu heshiiyey madaxweynaha madaxweyneyaashii hore ee wadanka ama mas-uuliyiintan wadanka hore xilka ka soo qabta oo shariif ugu horeeyo ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay go-aankii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran uu yahay mid khatar gelin kara midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaana ay ku baaqeen go-aanadaasi masiiriga ah ee dalka markaasi ee, waa- go-aanadaasi masiiriga waxay ku baaqeen in dadka laga qeybgeliyo si kastaba ha noqotee warkan ka soo baxay siyaasiyiintan ayaa u muuqdaa mid ay markaasi ku dhaliilayaan hanaanka go-aanka ama hanaanka siyaasadeed ee wadanka way u jihiyeen golaha wadatashiga qaran marka horeese waxay soo dhaweeyeen doorashada qof iyo codka ah ee dalka ka dhaceyso laba kun lix iyo labaatan lana doonayo in isbeddelka hogaanka wadanka uu noqdo mid awoodda loo soo celiyay shacabka sida iyagu ay yidhaahdeen hase ahaatee waxay ku baaqeen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya inay gutaan waajibkooda dastuuriga ah oo ay dalku ka badbaadiyaan damac kasta u adeegi kara danta guud iyo weliba geedi socodka dowlad dhiska soomaaliya madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa si ka duwan eh, sidii hore ama sidaan ay kaga hadleen warqadan oo ay ku siixnaayeen shariif sheekh axmed cumar cabdirashiid cali shirmaarke xasan cali kheyre cabdiweli sheekh axmed cabdiweli gaas shariif xasan sheekh aadan eh, doctor cabdinuur sheekh maxamed iyo weliba cabdiqaadir cusuble iyo shakhsiyaad kale oo ka mid ah siyaasiyiinta cabqariyiinta ah ay soo saareen isaguna soo saaray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo marka hore waxa uu soo dhaweeyey ee, warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran gaar ahaan arrinta la xiriirta doorashada soomaaliya qoraal uu ku daabacay mareegtiisa gaarka ah ee facebooka ayaa madaxweynaha hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku caddeeyey mowqifkiisa isagoo taageeray heshiiska eh, markaasi golaha wadatashiga qaran ee dhigaya in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhacdo waxa uu yidhi waxaan soo dhoweynayaa mabaadi'da guud ee lifaaqa heshiiska hogaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ay gaareen toddobiyolabaatanka bishii shanaad laba kun saddex iyo labaatan gaar ahaan arrimaha quseeya doorashooyinka heer degmo dowlad goboleed iyo heer federaal oo ay shacabku si toosa u doonan doonaan wakiiladooda ayuu madaxweyne farmaajo qoraalkiisa ku yidhaahday muddo dheer ayuu shacabka soomaaliyeed ay sugayeen inay mar kale arkaan madax iyo weliba wakiilo ay codadkooda ku doortaan oo ku saleysan nidaamka xisbiyada badan ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in qodobada ka soo baxa shirka ee golaha wadatashiga qaran ay yihiin ay noqdaan kuwo wadar ogol ah sida ku cad qodobada lifaaqa heshiiska golaha wadatashiga qaran waxa uu xambaarsan yahay qodobo masiiri ah oo si toosa u taabanaya buu yidhi qodobo dastuuri ah wax ka bedelka heykalka dowladnimo ama qaab dhismeedka dowladda soomaaliya sidaas darteed buu yidhi waxaa lagama maarmaan ah in nidaam kasta oo laga guurayo in uu noqdo mid lagu heshiiyo wadatashi heer qaran ama wada ogal wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalaysaankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahabshiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaanta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habkaiyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaagu u sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamarweyne
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayy carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakoolaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kola
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo qolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
mar kale habeen wanaagsan dadkii lagala wareegay dhul ka soo horjeeda xerada turkinsom oo ayaa dowladda federaalka ee soomaaliya waxay ka codsadeen in dib lagu soo celiyay dhulkooda waa kuwan qaar ka mid ah cooqaasha iyo waxgaradka dadkaasi oo warfideennada la hadlay cabashadaani waxay ku saabsan tahay waxaan ka cabanaynaa dhulnaba ka qaatay laba kun toban iyo sagaalkii bishii saddexaad toddobadeedii nala jejebiyey dhulkaasi wuxuu ku yaalaa kasoo horjeedka turka soomxerada la yidhaahdo oo ku taalla meesha la yidhaahdo jidka aada jasiiro xerada nanaca dhabarkeeda macnaha duleed dhulkaas annagaa iska lahaynay waxaa naloo cabiray kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii aa naloo cabiray xilligii oo gobeernatooraha ou ahaaye cali ugaas cabdulle dhulkaas annagaa iska lahayn waa deganayna waa ku dhaqmaynay wasaaradda gaashaandhigga xoog nooga qaadatay ayadoo aan ognahay wasaaradda gaashaandhigga dhulkeedii danta guud markii hore loo siiyey oy deganaa jirtay dadna lamid ahoo shacaba maanta inay degan yihiin oo ay ku dhaqmayaan waxaan ka codsanaynaa dowladda hadda dhisan oo madaxweynaha ka yahay xasan sheekh ra-iisul wasaaraha ka yahay xamse waxaan ka codsanaynaa oo duq magaalo ka yahay sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale inay dhulkaynina siiyaan ilaahay ay ka cabsadaan dhulkeenna waa u baahannahay dhul danguuda ma ahayn dowlad ma lahaynin annagaa lahaynay dowladdii oo wakhtigiisii aad baraan naloo cabiray waa ku dhaqmay waana deganay waana ku nooleen waana nalaka booba waana nalaka dhacay wasaaradda gaashaandhiga ee hadda xaruuga dhisan tahay turkigaanu uga dhisay waxaan codsanaynaa si xushmad leh in dhulkaayna la siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullah inta codkaynu gaaraayo oo maaragtay eh, mas-uuliyiinta soomaalida ah waxaan ka codsanaynaa in eh, dhulkaas la idiin tilmaamay oo ka sukeeya xerada turkasom xariirna oo maaragtay xero cusub oo ciidanku leeyahana laga dhisay qaybna ay bannaan tahay oon waxba laga dhisin waxaan codsanaynaa dhulkaas dowladdu inay nagu soo celiso amba xur nooga dhigta dhulkayna inay dowladdu nagu soo celiso amba beddelkiisina siiso yaan ka codsanaynaa dowladda maaragtay xamse iyo xasan sheekh iyo maaragtay eh, mu'asasada dhan ama hay-adda dhan oo oo oo maaragtay dowladda qaranka soomaaliyeed u dowlo ah oo xasan sheekh u madax yahay Eh, waxaan ka codsanaynaa eh, dad masaakiina oo maaragtay shacabkiina ka mid aan nahaye xuquuqdayna in laku soo celiyo khaasan waxaan codsanaynaa dhulkaasu lama qaybood waaye qayb wareegta madaxweynaha lagu qaatay qaybna si oo qasaba oo xoog ahaa lagu qaatay inaan cadaalad helnaan u baahan nahay maxkamadaha waa ka dacwoonnay dowladda waa u sheegnay mar kasta waa qaylinnay waxaan u baahan nahay waddanku inuu waddan cadaalad ku dhisan noqdo oon cadaalad helna aan u baahanna aan u baahanna hada wabillaahi towfiiq
annagoo ah deegaanka een, dadkii deganaa ka soo horjeedka xerada turkisom waxaan cabasho ka nahay laba arrimood oo labaduba ay nooga yimideen dowladda xaggeeda midda koowaad dhulkeennii oo dowladdu ay la wareegtay kana dhistay een, xero military oo ka soo horjeeda xerada turkisom loo yaqaano ay noo ballan qaaday inay noo bedeli doonto kaasoo weli aan ka sugayno ilaa haatanna aan ka la'nahay cabashaan ka nahay waxaa kaloo aan cabasho ka nahay qaybtii noo soo hartay oo ayna dhahday intani waa ka maarannay ee ku noolaada waxaa naga qaatay saraakiil milatariya oo la yaqaano oo cid naga ceshee aan weynay oo noo isticmaalay awooddii dowladda soomaaliyeed iyo shaatigii dowladda soomaaliyeed noo isticmaalay ayaa naga qaatay intii hartay oo iyaguna gacanta ku dhigay oo say doona ka yeelaya hadda waxaan cabasho ka nahay ballan xumada dowladda madaxda oo haddee la yidhahdo waxay naga ballan qaadeen in asiil la yihiin waa midda koowaad oo xerada lagu wareejiye eh iyo midda labaad oo saraakiisha ay na- ay noo daba kacday oo ina xoogayso iyaduna ay baaqigii noo hare naga qaadanayso labadaas arrimood ayaan cabasho ka nahay annagoo ah dadka degan ka soo horjeedka xerada turkisom ee hadda laga qaaday dadkaasoo hadda laga qaaday waxaan meelaha ka maqlaynaa dad baa dhul la siinaya dhulkiina u doodaya taas ayadana haddee layidha waa ka digaynaa cid kale oo annaga xaqayna u doodi karto qaadan kartaa ma jirto annagaa dukumiinti u haysanna annagaa xaq u leh guryahaynii baa laga jejabiyey weli waraaqihii baan haysannaa dhulkaynii baan dowladda ka sugaynaa ballanqaadkeeda inay fulisaan ka sugaynaa in ay naga qabato saraakiisha iyadu haddee la yidhahdo ay xukunto oo xoogga dalka ka midana waa ka codsanayna haddee la yidhaha oo baaqigii noo soo hore naga qaadanaya oo naga boobaya oo olreadyba boobay oo jajabshay guryihii ku dhisnaa iyaguna waxaan cabasho ka nahay dhul ay naga qaadatay dowladdii farmaajo oo ku yaala turki meesha uu ka dhigta saldhigga weyn turkisom waddada jasiiro aadaysa xerada dhanaca dhinaceeda koonfureed aan uga dheganayn waa waxay aheeda baalladii guriga xataa ma ridin waa waxay aheeda ku lagu dhiftay guriga asaa raashinkii xataa yiilaa maaragtaa ou haddana ciid ku shubay marka waxay aheeda si soomaalinimadii dhammeydba waa naloo diiday annaga waxaan u sheegaynaa inta muslina oo dowladda ka madaxa madaxweynuhu uu weyn yahay waxaan rabnaa oo ra-iisul wasaaraha ku xigo ra-iisul baarlamaanku ku xigo guddoomiyaha gobolka asigaa dhulka qaabishan waxaan u baahannahay cadaalad in nala siiyo dhulkayni oo maaragta xaqa aan u lahayn anaa ku dhashay anaa ku dhashay anaa anaa dhulkaas anagaa ku dhashay aada ii jeediin waxaan u baahan nahay dhulkaas in maaragta xaqayn xaqaan u leenahay maxamed siyaad barre asaa noogu yimid qayb asaa naga qaateen wakaaladda xoog korontada wuxuu wuxuu maaragta eh, ka dhigay xoogga koronto eh, iyo doonyo caagga waa la isdaba dhigay annagana dhinaci kaleo soo hertaana loo dhaafay oo nala siiyey waxaa waaye annaga dhulkayna dhul dowladeed ma ahan asaa noogu yimid dowladdu iyadaa noogu timid markii hore dhulkan hadda nala ka qaatana waa noo cabiray siddeetan sagaalkiina loo cabiray maxamed siyaad barre oo jooga dhulkaas waxaa iskale dad agoomana dad masaakiina dad maaragtay meel ay u maraan dowladda aan aqaanin waxaan waxaa la sheegu hayaa dad maaragtay annaga magacayna ku qaraabahaya oo dhulkaas annagaa lahayn dhahaya waxaan rabnaa marka inaan dhulkaas dad aan annaga ahayn inaan lagala tashan annaga waxaan nahay maaragtay dad soomaaliya haddana ciddii laga qaatay waa dad heer imaana oo maaragtay sheekh maxamed kulmiyaaba noo cabiray asigana waa nala joogaa cabir marka waxaan ka codsanaynaa dowladda in xaqayna nala siiyo shacab masaakiin ahaan nahay ma maaragtay waxay ahayd mar marka anagoo masaakiina in dowladdiina dhacdo ayagana semberi ay yidhaahaan dhulkayna ha laga kaco masaakiintiina laga qaato ee hantida aan meeshaas aanu ku hanti beelno xaq ma ahan cadaaladaan u baahannahay hanala siiyo dhulkayni haddii muslin oo madaxa ka yahay dowladdan oo madaxweynaha ra-iisul wasaare ra-iisul baarlamaanka gudoomiyaha gobolka dhammaantood waa in maaragta xaqayna ayna siiyaan ayagaa haddan haysta maaragta baawarka iyo dowladnimada waa inayna siiyaan xaqayna
waxaan nahay dad haddii alla kooyad maaho cabtama oo ka cabtamaya dowladdu dhibaato ay u geysatay oo dal dhul ayagu ay leeyihiin oon dan guud ahayn oon oo basiib ahayn oo ayagu ay haddii alla kooyad maaho xaq u leeyihiin oo dowlad markaas dalka ka talaysa ay u cabirto oo dukumiintagi la siiyo dowladdii siisa ow kaas yahay ow iiga marag yahay dhulkaas ay naga qaadatay dowladdu tala la'aan la tashi la'aan tixgelin la'aan ay naga qaadatay wax haddii alla kooyad
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclay inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambo nabadgelyo